hantidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu qabtay shirweynaha xafiisyada hantidhowrka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dalka kaasoo looga hadli doonaa intuu socdo arrimo ku saabsan sida u shaqeeyo xafiisyada hantidhowrka hantidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya axmed ciise guutaali ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabaha looga hadli doono intuu socdo shirka waxaa loogu talagalay in lagu dejiyo qorshaha horumarinta wada shaqaynta maxaan idhaahdaa isfahamkii isbarashada labada heer ee shaqaalaha ee xiriirka yeelanaya dowlad goboleedka iyo federaalkuna inay si fiican u wada shaqeeyaan wixii fursado ah ee la heli karo ee laga wada shaqayn karana ay ka wada shaqeeyaan isbarashada iyo isdhexgalka iyo isla shaqayntuna ay noqoto waa bilaaw laakiin horumarinteeda iyo sii wadisteeduna ay meel fiican gaarto saas ayay ahayd sistamka iyo nidaamka dowladdu inay qofba meel keeno qofba meel kusoo hoyiyo qof kale ka qaado maadaama la rabo in hay-adaha dowladdu cumri ahaan ay cumri dheer yeeshaan oo ay muddo dheer shaqeeyaan bini aadamkuna isku bedbedelo maadaama cumrigiisu gaaban yahay lixdan sano ayay jirtaa hay-adda hantidhowrka aas-aaskeedii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii laakiin lixdankaas sano uma qalanto uma qalanto meesha ay joogto lixdan sano iyo meeshay joogto isma laha macnaha waqtigaa badan hay-adihii iyo dowladihii aas-aasmay lixdankii ee hantidhowrku maanta inagayna caawiyaan qaarkood inagayna siiyaan tababarka inagayna siiyaan xirfadda inagayna siiyaan maxaa ihahdaa wixii ayna dheer yihiin innagana taasoo kale ayaana laga rabaa iyo horumarkooda iyo isdiyaarintooda fursadana waa haysanaa maanta oo nidaamku mar walba oo xeerka uu yaallo oo sharcigu qoran yahay hay-adaha dowladda saddex arrinaa muhiim ah hay-ad kastoo dowladeed acti inay leedahay sharci inay leedahay inay leedahay miisaaniyad iyo structure saddexdaba federaalka ilaa heer waa fiican tahay dowlad goboleedana waa bilaabantahay sharcigu waa waa fiican yahay budgetka way leeyihiin ma la helaa iyo waa la waayey wax kala waayo laakiin way leeyihiin structurekiina way leeyihiin waxaan rabaa shirka inaan furo in soo dhaweeyo dooda noo bilaabata haddii ilaahay idmo xirfadaha innaga aan dhexdeena yaalla iyo fursadaha jira aan kala faa'iidaysano shirku shalay iyo daraad iyo qabanqaabad ma bilaabani waxay ahayd riyo soo bilaabatay mar hore labada heer ee federaalka ee hantidhowrku inay kulmaan is arkaan laba kun toban iyo maxaa idhahdaa waxaa laga hadlaya sideed iyo toban waxaa laga hadlaya sagaal iyo toban maanta ayay hirgashay waxaan rabaa inaan mahad celiyo marka qof walba iyo hay-ad kasta oo kaalin ka qaadata in la is arko laysu yimaado wax la wada yeesho wax la kala yeesho wax laysla lahaado inaan u mahad celiyo hay-adaha iyo maxaan idhahdaay ama dowladda ha ahaato ama ha ahaato hay-adaha aan saaxiibadana heena caawiyo kaalinta ay ka qaateen xafiiska hantoorka guudna waxaan rabaa dee capacity fiican iyo karti fiican ay muujiyeen shaqada ay qabteen iyo dadaalka ay sameeyeen ayagan inaan uga mahad celiyo oo shaqada bishaa socota may inuu qabsoomo june inuu furmo inuu xilligiina ku furmay dadaalkii iyo intii loo baahnaana waa ay sameeyeen iyaguna waa mahadsan yihiin shirkuna waa